wasaaradda ganacsiga iyo wershado jubbaland oo kaaladaas hogaanka rogto ganacsiga iyo wershado hay-adda tayadhowrka iyo waxda caafimaadka hay-adda nabasugidda ayaa waybayo warbaahinta bandhiganaar xogta raashin tayadis anfaylahayn oo ka keensanay aana ku mid a baqaarada kiyaala suuqida magaalada kismaayo wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo wershado jubbaland guddoomiyaga rogto ganacsiga iyo wershado saraakiil ciidan iyo xubno kale yoseedi ka ku mid ee goobo dabagalka badan lakasuubi oo laka ogaaday in bur badan oo tayadiis xumaatay laka keediyay baqaaro kiyaala kismaaya wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo wershado jubbaland ibraahim xasan cabdi yaa sheegay in yeeshatiga ganacsi kulanagadaayaan goobo ganacsi ee laka araga walyaabo dhiisan oyo tayadii oo xumaatay talabaad waxaan rabnaa u malaynaa dhowr jeer digniin aanu ka bixnay ganacsataan u fiidnay waa dhowr jeer laba jeeran digniin bixnay laakiin hadda waa last warning digniinka ugu dambeya aan bixinaynaa bakhaar kasto ama dukaan kasto ama farmashiye kasto ama supermarket kasto lagu soo qabto in alaabta ay galaan ay dhacday waxay mutaysanayna saddex wadiiqo mid kamid ayay buudnaysan doonaan inaan shadka ganacsada kala noqno inaan ganaacno iyo in xabis maxkamada u gudbino intaas waa digniinta ugu dambayso hay-addaas dhowrkana waxaan leeyahay waa shaqadiina inaad mar walba alaabta kasoo degayo tikada inaad hubisaan si fiican u hubisaan alaabtan oo dhan hadday kasoo galaan xuduudada iyo hadday ku jiraan bakaaradaba waa shaqadiina idinka waxaan idin faraya shaqadaas inaad kasoo baxdaan ma doonayno dadkayna muslimka soomaaliya waaraada jubbaland inaan sina raashin dhacay ma ogolaan sababto haddaan ma ogolaano ilaahay berinta subxana wa tacala nala xisaabtamaya marka inta ilahay nala xisaabtamin waxaan doonaya anaga ganacsada inala xisaabtano waa mas-uuliyaddaa naga saaran beridaa nala weydiinaya dowladdaa nagu qabsan karta ilaahay weynaa waaxidkana xisaabtum nala sugaya marka min fadlikum hay-adda haydhoorka qaranka jubbaland shaqadiina ka soo baxa soona qabta shaqadaasi waxaad samaysataan time table weygiiba inaa meel aad ku aadaan digniintaas waxaan maleynaa dhammaan reer jubbaland ganacsato way qabaan digniintaasi hadda kadib cidaan u aada yeeleyno ma jiro shuruucda ayaa marsiinayna ee noo degsan reer jubbaland ama shuruucda waddanka u degsan ayaa marsiinaynaa taliyana wuu mahadsan yahay marka shaqada aan wada shaqeyno waxaan u shaqeynayna waa ummaddeena reer jubbaland ma dooneyno ummadeyna in la siiyo raashiin aan xoolaha la siin karin in la siiyo ma dooneyno marka insha allahu tacaala shaqadaas aan wada qabsano dib dambena arrintan ayaan ugu soo noqonin